wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed aadan macalin ayaa maanta magaalada muqdisho wuxuu ka daafuray shir looga hadlayo ammaanka internetka soomaaliya shirkanna waxaa suuqa maqaabisay wasaaradda oo kaashanaysa hay-adda isgaarsiinta qaranka ugu horeyn maarayaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka soomaaliyeed mustafa yaasiin sheekh ayaa ujeedada shirkan ammaanka internetka ee soomaaliya faahfaahin ka bixiyay madasha amniga amniga cyberka dalka madashan ujeedadu tahay inaan aqoon isku weydaarsano isku idinkugaga warbixino dhammaan howlihii qabsoomay sanadkii lasoo dhaafay ee la xiriira horumarinta amniga internetka iyo sidoo kale inaan doodwadaag iyo aqoon isdhaafsi ka yeelano meesha loo socdo sanadka socda inaan ogaano inaan ogaatiin caqabadaha jira inaan isla raadina xalal macquul ah in sidoo kaleeto aan ka faa'iidaysan aqoontiina sidoo kale madashan waa badal wada tashi oo aan ugu talagalnay inaan idinkala tashanno howlaha aan qabanayno iyo waxyaabaha socda iyo dhammaan qorshayaasheena sanadka socda haddii la yidhaahdo sidaa ogtihiin madashan waxay sida aan u qabanayno waxay ka mid tahay howlaha la tashiga ah oo dowladda si guud ama wasaaradda iyo hay-adduba ay ugu talagaleen inay aqoonyahan ka qaybgeliyaan howlahooda ayna wax ka wadaan si ay ka muuqato taladii aqoonyahanka farsamo yaqaanada iyo dadka shaqaalaha dowladda naftirkooda ee hay-adaha kale dowladda ka socda iyo sidoo kaleeto dhammaan dhammaan dadka daneeya dadka daneeya amniga cyberka oo ah howl qusaysa xafiisyo kala duwan oo dowladeed una baahan isku xirka bulshada rayidka ah farsamada iyo ganacsiyada gaarka ah intaba
wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed aadan macalin oo dhankiisa shirkan ka hadlay ayaa sheegay in ahmiyad weyn uu shirkan leeyahay isagoona rijam weyn ka muujiyey gunaanadkiisa oo wax kuwalu ah ammaanka internetka dalka waxaan rabaa waxyar inaan inta gadaal idiin celiyo oo guushii laga gaaray madashii hore iyo horumarada horumarada la hiigsanayay ama la gaaray sidoo kale maxaa laga rabaa madashan labaad oo ammaanta u fadhisaan oo ah inay ka soo baxaan iyo gunaanadka waxa aan ka rajaynayno in madashan labada beri socon doonto maanta iyo beri ay ka soo baxaan waxaa ogtihiin guusha laga gaaray madashii koowaad maxaa la dhahaa maanta aan u fadhino madasheedii labaad oo amniga cyberka waxaa ka mid ah marka hore in la kordhiyey wacyigelin ku saabsan muhiimadda amniga cyberka iyo ilaalinta amniga kaabayaasha muhiimka u ah dalka midda labaad oo guusha madasha koowaad laga gaaray waxaa ka mid ah isdhaafsiga aqoon aqoonta iyo waayo aragnimada amniga cyberka loo leeyahay maadaama soomaalida aysan aad wacyigooda oo ka hooseeyo maxaa la dhahaa meesha adduunka kale oo joogo barnaamijkan cyber security
shirkan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda oo muqdisho kasii furnaado iyadoona gunaadka laga soo saari doono warmurtiyeeda ku saabsan ammaanka internetka soomaaliya